waxyaalaha kale aan qiyaas ahayn ba dee waxay noqon laysa biqiyaasin waxyaalahaasoo dhan ba qiyaas ma waana ijtihaadkii qiyaaskuna qayb ijtihaadkii ka mida weeye falaa macnaa macna meeshan kuma sugna litaxdiid lqiyaasi bihi in qiyaaskii lagu taxdiidiyo isagoo lagu tacriifiyo la yidhaaho qiyaaskuba waa ijtihaad waayo ijtihaadka waa ka waasacsan yahay taasba weeye bal markaa maxaa inoo soo baxaya tacriifkeennii hore ee arkaantii qiyaaskana aan ka wada heraynay inoo jaamica ahaa maanicana ah waxyaalahan kaloo dhami dee taama noqonayaani ayaa ah ka saxiixa ah oo bal qiyaaska tacriifkiisii ama istilaaxaaneed kaa weeye baabu ihbaat alqiyaasi wamaa jucila alqiyaasu xujatan fiihim hada kani baabu bayaani ihbaat alqiyaasi qiyaaska sugitaankiisa la sugo ujeedadu qiyaasku marka de ay meeshiisa timaado iyadoo nas jiro qiyaas meeshii ma imanayo naskii baa la raaci ijmac hadduu jirana waa ka horeynaya waa markaan masaladii wax nasa iyo wax ijmaacoo jiraa jirin ayaan qiyaaskii u baahanaa oo maaha qiyaasku inuu markastaba dee meeshii imanayo walow dee uu keenayo waxyaalahan fiqigii islaamka ahaa ku keenay inuu had iyo goor mid xawaadida iyo dhacdooyinka imanaya dhacaya jawaab looga helo xukum looga helaba uu yahay qayb weyne ay qiyaaskii tahay oo dee wixii imaka had iyo goor soo cusboonaanaya dhacaya cuhuudii iyo cusuurtii badnayd ee islaamku bal maalan uu jiray uuna imanayay waxyaalihii haddana shareecadii islaamka fiqigii islaamka jawaabba u hayay xukum loogama waayin marna halkaa ishkaal kamuu iman e bal markaa taasna kolley qayb weyn waxa kaba ahaa ilxaaqu nadiiri binadiir oo kale iyo umuurahan qiyaaska walow taa yahay haddana dee qiyaasku martabuu leeyahay haddaba bal waxa weeyaan sugitaanka la sugayo inuu daliil sharciyo horta yahay waa mid arinta kalena muxuu xujo uu noqonayaa waxa uu xujada u yahay ma waxyaalihii dee axkaamtii caqligayd ma lagu sugi karaa miyaa maalan maye mise waa axkaamtan sharcigunbuu khaas kuba noqonaya bal umuuraha waxyaalaha uu xujo u noqonayo ee isagu fiigiisa xujo uu kuba yahay taas buu baabkeedii yahay falewaana baab dee marka la eego waxyaalaha uu inoo soo ururi doono waliba qaybihiisa dambe iyo aad bay u muhiim tahay taas bay noqonaysaa horta bal intaynaan gaadhin umuurahan kale iyo asalkii iyo faracii iyo xukumkii iyo ciladii iyo ka hadalkoodii aan la gaadhin qiyaasku daliil adilada sharciga ma yahay mise maaha ina khilaafaa meesha iskaba iman waatan ognahay daahiriyo oo dhami inay qiyaaskaba inkirayaan khaasatan qiyaaskaa dee ay leeyihin waa macna nas un mooyaane adugu dee bal waa kuwa inkiraya bal kaa dee nafyulfaariq iyo waxyaalahaan baabkeed ahayne barkood ay leeyihin qiyaasba maaha mooyaane waabay inkirayaan ee bal tii sugitaankeed weyn wa jumlatuhu kan duuduubkiisu jumlatuhu waa maxay ay wa jumlatu lkalaami fii ihbaat alqiyaas ba hadalku noqon oo waa kalaamkan ina wuxuuna soo yidhi baabu ihbaat alqiyaas oo waa kalaamkii jaanibkaa lagaba hadlayay haddaba bal hadalka laga hadlaya fii ihbaat alqiyaas markaan isku soo wada xoorineen isku soo duuduubna waxuu noqon ana alqiyaasa qiyaasku xujatun xujo weeye fii ihbaati alaxkaami alcaqliyati axkaamtan caqliga ah sugitaankeeda la sugo xujuu noqonaya wa dariiqun min duruqiha waana dariiq ee duruqdii iyada lagu sugayay axkaamtii caqliga ahayd kaa mida maxaa axkaamtii caqliga ahayd ka mida wadalika mitlu xuduudi alcaalami caalamkan aan joognaaba waxa qadiima aanu ahayn azaliya ee wax soo dariyey inuu yahay wa ihbaati saamici dee ilaahay khaaliqa ahaa sugitaankiisa iyadoo dee aanuga qiyaas qaadanayno bal markaan dee nusuustii kale la eegin qur-aankana waa tataa ictibaarkaasi kuba badan adiladan badan waxaan dee aayaadkan badan ee kowniga ah aruurkan ilaahay waaweynee samooyinki iyo dhulki iyo cadcadiyo wax kastaaba ay kaa mid yihiin boorihii iyo badihii iyo ilaahay subxaanah watacaala dee taasba in badan waxawan qur-aanka inoogu soo celceliyo oo dee iyaga wujuudkoodan iyo abuurkoodan iyo siday u samaysanyihin ay daliil u tahay ilaahay khaaliqa ahaa ee xakiimka ahaa ee qaadirka ahaa ee tan sameeyey waxaan iskamay ahaan nidaamka badeecaya oo kuma sugan iyo dee guud ahaanbeen haddaba umuurahaasoo dhami inay khalqigan aan arkayno ayaa bal maalan aan ku garanaynaa khaaliqii sameeyey baan ku garanaynaa waana qiyaas taasoo iyadoo naskii aynaan gaadhin bay aayaddan kowniga ay tahay waxay soo naqaliyaan dee nin reermiyo lagu yidhi dee maxaa waxa weeye aad ku garatay ilaaha ku abuuray ee khaaliqaaga ahoo markaasuu yidhi albacaratu tadullu cala albaciir واlأثr ydul calى الmasيr marka saala haddaad aragto de saaladan iskama iman wax dhigaa neefkeeni meesha inuu maraad garanaysaa waa taa waa raadkii raad haddaad aragto waxaad garanaysaa in raadkan dee waxay ku joogsadeen meeshii uu jiro markaasaa muxuu yidhaha fasamaaءu daatu abraaj waardu daatu fijaaj wabaxru daatu amwaaj alaa tadulu calى alcaliim اlkhabiir oo hadaba samada buruujiyadan iyo dhulkaa wadooyinkan iyo fijaajtan iyo dee buuraha iyo badaha amwaajtani miyaanay dee haddii saalay ina tustay albacir oo neefkii geelaha ina tusto neefdhige aan ruxu suuraysanayeen saalada inay iskaba timi meesha wax dhigaa jira oo saaleeyey miyaanay taasi ilaahay khaaliqah ina tusahayn waaba dee arrintan waa ictibaar waa qiyaas waa taas oo kale bal markaa in ariiq duruuqdeeda kaba mida weeye wadalika mitl xuduuث الcaalam waثbat sanc wagayri dalika o macnaa min alaxkaam alati tudraku biاlcaqli axkaamaha lagu garanayo caqliga lagu haleelaa ومن الناaس ddka waa kaba mida mن أنkara ذaلiكa ku isagu inkiray oo ujeedadu inuu قiyaaس umuuraha أحكاaمta caqلiga uu dliil u noqdo iyo dريiq u noqdo inkiray wالdليiل عalى فaساaد qwلi ka qowlkiisa inuu فاسid yahay ama فaساadkiisa waxa u dliila أن إثباaت hذiه الأحكاaم axkaamtan bal maalan xuduudulcaalam ka soo qaado tagayurkiisan iyo isbedelkiisan iyo waxyaalahaasi ay calaamo u yihiin xuduudkiiba bal intaynaan nusuustii shareecada gaadhin taasi ay calaamo u tahay oo dee iyaduna baab qiyaasay tahay waxana waxaan loogaba qiyaas qaatay waxaan dee shaahidka wixii madiibka ahaa qarsoonaa looga qiyaas qaatay bal ujeedadu in waxaas in axkaamtaasoo la sugo duruqdaa lagu sugo ama yaba horta lama sugo oo laydhaha waa xaadi dee caalamkani waa xaadiثu mithaalahaan laa yakhlu kama badna ima an yakuuna bidaruurati inuu daruuro ruux kastaba u xasilaysa uu yahay oo waxaan dee iktisaabba lahayn uu yahay sa waxyaalihii daruurada inooguba xasilayay aw bاlاstidlaali wاlqiyaas iyo inuu daliishi wax la daliishanayo qiyaas yahay istidlaalkuna waa qiyaaskuna waayo qiyaaskaba istidlaal baa lagu magacaabaa de in madaahirtiisa iyo xaaladiisa iyo axwaashiisa inta dee la eegay loo fiirsaday taa loo daliishaday inuu xaadita miaal ahaan yahay dee wax alla wixii axkaami caqliga lagu haleelayna waa taa baabkeeda bal horta labadaa mid bay noqon falaa yajuusu ma banaana an yakuuna inuu noqdo waa axkaamtaasi haabitan bidaruurati daruur ahaan mid inoogu sugan inay noqoto ma banaana sababtuna liannahu low kaana kadalika hadduu wax daruuro ahaan ruux kastaa ku qasban yahay aanu iska daafici karin oonu iska riixi karin iska anfin karin ay arintu ay tahay sa waxyaalihii daruurada kuma sugnaanayay lam yakhtalif ilcuqalaau fiiha dadka caqliga la iskuma khilaafeen ee dhammaan dariiqaasaa la wada mari lasaan waxyaalaha ee daruurada inaguma sugnaanayaba aan la ysuguma khilaafin fadalla waana tan la ogayay khilaafka badan ee kuma sugan ee barhkooda itaa inkarayaan fadalla waxayna taasi tilmaamaysaa calaa ana ihbaataha waa sugitaanka axkaamtan la sugaya waa axkaamta caqliga bilqiyaasi inuu dariiq qiyaas yahay iyo wlistidlaali daliishi bishaahidi wixii joogay waa waxaan aan arkayna sawooyinka iyo dhulka iyo jibaashi iyo aayaadka ilaahay koonka ku baahiyey loo daliishanayo cala alqaayibi cid waa kii maqnaa ama dee waa ilaahay subxaana watacaala aynaan arkaynba khaaliq ahaa ee sameeyeyoo dee khalqigan ayaa waxaan ku garanaynaa ilaahay khaaliqahayn waxaan iskamay samaysmin waxa weeyaan waa wax la abuuray ilaahay abuuray subxaana watacaala xakimka ee qaadirka ahaa ee dee waxa taas bal marka axkaamtii waxa way halkaa fiqrada inoogu sugan axkaamtii markaa caqliga ahayd duruqda lagu sugayo waxaaba kaba mid ah dee waxa weeyaan ama dariiq buu u yahay qiyaaskii waana wax faslun wakadalika saas oo kale saaw axkaamta caqliga ama caqliga xagga caqliga lagu haleelaba waxyaalihii lagu sugayey qiyaasku uu yahay oo xagga xujo uu ku yahay ayuu huwa qiyaasku xujatun xujo uu yahay fi sharciyaati waa fi ihbaati harciyaat axkaamtii sharciyaadka ayda marka dee wax meeshii waktigii la gaadho waayo qiyaasku maaha wax had iyo goor la adeegsanayo maaha inta nas jiro qiyaas looma baahna ijmaac intuu jiro qiyaas looma baahna ee masaladii dee bal maalan xaadisada ahayd ee timi ama ayno xukunkeeda lagaba aamusay haddii dee nas adigiyo markaa qiyaas iyo nas iyo ijmaac iyo waxyaalahaasi aanay jirin ayaa qiyaas meeshii imanaya haddaba markaa waqtigiisii way la gaadhiyo marxaladiisa xujuu yahay sharciyaadkiina laguma sugayo wariiqu dariiqna weeye limacrifati alaxkaami axkaamta garashadeeda ayuu wada u yahayba wadaliilu daliil weeye min adilatiha min adilati alaxkaam min jihati sharci maaha caqligu wuxuu taa keenayo ee sharcigiibaa dee daliil kaba dhigay waanan arki doonaa saxaabadu siay ugu dhaqmayeen iyo umuurihii kaleeta u daliilkaa casharkan ka dambeeya ayuunba inooguba iman waqaala abu bakrin idaqaaqu waa inaan hore usoo maray wuxuu yidhi huwa طariiq min طuruqiha waa ariiq qiyaasku طuruqda axkaamta laguma sugayo kaba mida oo yajibu ay waajib yahay alcamalu bihi in lagu camal falo min jihati اlcaqli waالsharci waa inta dee hadalkii horeba waa kiina yidhi huwa xujatu fi sharciyaade wuxuu soo kordhiya waxay caqliguna waa keenaya oo caqli ahaanna waa inoo keenaya in qiyaaska umuuraha sharciyaadka loogu camal falo sharcigiina waaba keenayo dee adiladii sharcigaa tilmaamaysa in bal maalan haddii aan wax ka horeeyaa jirin oo lagu horeysiiya isaga in lagu camal falayo caqliguna waa keenayaaba adigu hadalkiisa inta ku sugan ee uu soo qaatay ay tahay ina markii horeba waa kiina yidhi huwa xujatu fi sharciyaati wadahaba nadaamu hora ninkan usoo maray kolleyna dee waa kusoo celceliyaan qowlkan uu leeyahay daraaddeed ictizaal wax ka weyn oo kasii qasanna inuu lahaa ninka waan soo sheegnay iyo washiicatu wa bacdu lmuctasilati lbaqdaadiyiina nimankii muctasile reer baqdaad barhkood maxay yidhaaheen ilaa annahu laysa biariiqi lilaxkaami sharciya qiyaasku axkaamtan sharciga ariiq uma aha oo doodoodo iyo ariiq umaba aha walaa yajuusu mana banaano wuluudu tacabudi bihi tacabudku waa takliif oo waa in layskuba kalifo inay soo aroortay bihi isaga bilqiyaasi min jihati alcaqli xagga caqliguna ma keenayo saa uu de abubakar daqaaq uu lahaa inuu waxa weeyaan uu wax laga qaadan karo axkaam laga qaadan karo sharciga caqligu ma keenayo oo dee taasi wuxuu leeyihi mama banaana inuu caqligu kuba yimaado taas in laysku kalifo isaga wixii dee dariiqiisa kuba sugnaanayay dariiq axkaamtan sharciga xaggii kale sharcigana umaba aha waqaala daauud bal markaa waa caqli ahaan iyagu waa labadii jaanibe abubakr daqaaq uu hadalkiisu kulansaday waqaala daauudu daauud wuxuu yihi wa ahlu daahiri iyo dee nimankii madhabtiisa raacsanaa isagaa de inay imaamkii madhabtaasba ahay yajuusu waxa banaan an yarida inuu soo arooro atacabudu bihi waa isagii oo laysku kalifo waa takliif isaga layskuma kalifayo oo markaa layskuba adoonsanayo bal isaga fulintiisa iyo ta min jihati aqliga xagga caqliga oo caqligu inuu keeno oo uu caqligu baneeyo in qiyaas axkaam laga qaato axkaam sharciga laga qaato takliifu kuma yimaado caqligu keena waa suurtagal bay leeyihin ilaa ana sharca laakiin shareecadii ama sharcigii ayaa warada soo arooray bixadrihi qiyaaska mancintiisa inuu dariiq dee adilada sharciga ka mid axkaam lagaba qaato uu noqdo iyo walmanci minhu in layskaba manciyo ujeedadu sharcigiibaa didan uune caqliga banaynayo dehirna waa taa kolkol inkaarkay qiyaaska inkireen ay keentay kolkol waxyaalo dee aad istidhaahostay uba dhaceen in iyaga ay kala dhacdo dee ay meeshkaa masaa'ila waxyaalo aan la kala farqin karinna ay dee tan kuba kala farqiyaan bal sheekhu markuu aqooshii noo soo horreysiiyey ayaa dee qowlkii uu yihi wakadalika huwa xujatun fi sharciyaat iyo de umuurihii iyo kuwii kale aqwaashii kale ayuu imika bal qowlku isagu doortay mooye kuwan kale ee barhkood ay kuba tegeen ama ha noqoto qoladaa shiicadiiyo nadaar ama daahiriyo haba noqoto ama qowlka abubakri daqaaqa ayuu wixii dee bal taasi inaanay dee waxa weeyaan aanay arrinku saa ahayn u daliilka abuu hasan ka bilaabaya kolina dee waa xuduudii aqwaashaas marka dambena adiladii inoo silaysay khaasatan saxaabadii ku camal falkood ayaa inoo raaci doonta subxana wa tacala aclam axkaamtan caqliga sugitaankeeda la sugo inuu dariiq u noqonayo ama xujo ku yahay iyo axkaamtii iyaduna bal markaas shareecada labadaba waynu soo aragnay waynu soo haynay oo xujo inuu sharciyaadkii yahay barhkood aqwaalo ay leeyihiin oo xagga marka la eego xujiyadiisu dariiqa kuba sugnaanaysa ama inkiritaankeedabana oo dhowr qowlana waa inoo soo naqliyey bal qowlkii uu horreysiiyey bal maalan inuu ahaa daliilda adilada sharciga ka mid a dalaaladiisaas iyo inuu daliil yahayna xagga sharciga ay nolba sugnaanayso waxyaalihii bal khilaafsanaa oo ah ama inuu caqligu keenayaba in lagu camal falo wujuubkeeda ama inaanay dee dariiq aanu uba ahayn axkaamta sharciga qiyaaskeedu ama xagga caqli ahaan in dilataud ahaan takliifaan uu kuba yimaado qiyaas inay dee iska jaa-istee laakiin sharcigu asal ahaan aanu ku iman ama uu horjoogsado manciyey umuuraha wixii uu kuba radinayo oo aada u kooban ayuu imika halkan inoo horreysiinaya shalay aynaan gaadhin bal markaasna waxyaalaha keenaya in radiyo taas oo lagu sugana inuu xujo xujooyinka sharciga ka mid yahayna waa saxaabada camalkoodii iyo mowqifkoodii jaanibkaas ahaayo bal maalan waqaayic kala duwan kollay istidlaalkooda iyo xujaysigooda qiyaaska ay xujaysteen markii aanu nas iyo wax caaridayaa jirin wax kaloo laga horraysiyaana aanay jirin taasna sheekhu haddii a laydhaha marka dambe waatuu yarar xooga saari doono oo uu inoo soo naqlin doono marka wuxu uhi mualifku raximah llahu tacaala wadaliiluhu waxa u daliila calaa annahu laa yajibu inaanu waajib ahayn alcamalu bi camalfal qiyaaska lagu camalfalaa min jihati alcaqli caqliga jihadi aw raqmi daqaq uu kasoo naqliyey dee waa dariiq duruqda maalan in xujooyinka dee sharciga ladeeda kaba mida laakiin waxa keenayaba inuu xujo noqo ama laaziminaya waaba caqligii iyo sharcigii labadiba way keenayaan qowlkaasuu soo naqliya marka xagga sharcigu inuu keenayo dee sharcigu daliil kaba dhigata ma inkirayo waa ki ku tegayo laakiin caqligu inuu waajibinayo in isaga lagu camal falo oo qiyaaskii lagu camal falo tiibuu bal matalan intan hore radinteeda ay tahay oo waxa u daliila buu leeyahay inaanu dee camalfal qiyaaskii lagu camalfalaa laazim ahayn xagga caqliga wuxuu ka laazimaya aanu ahayna shareecadu inay daliil kaba dhigtay ana tacliiqa taxriimi tafaaduli kala badnayn la kala badiyo xaramnimadka ay xaram tahay waxa weeyaan tacliiqeeda lagu xidhayba oo lagaba dhigay calalkayri miiskii waa barkood say qabaan weeye aw aw iucmi amase madcuum iyo wax la cuno inuu yahay iyaduna taasi waa barhkooda say qabaan ee cilada kaba dhigeen haddaba tacliiqa taxriimkan tafaadulkee jira waxyaalaha rabawiga ah ciladiisii laga dhigay kayl ama ducmi lagaba dhigay fi lcaqli xagga caqliga layse ma ahaanin markaynu caqli eegno dee sharci ahaan mooye yowla mid ka mudan oo ka mudan ma ahaanin min tacliiqi taxliili xalaalayn waxyaalahaas la xalaaleeyo ay xalaal noqdaan in laguba xidho oo cillo loogaba yeelo calayhimaa waa cala alkayli aw iducm walihaada saa daraaddeed baa caqli ahaan markaan eegno yadisu ay u bannaan tahay suurtagal tahay caqligu uu banaynayaa uu keenayaa an yarida sharcu sharcigu inuu ku yimaado likulli waaxidin mid kastoo min alxukmayni waa taxriimkaa iyo taxliilkaa kaba mida bedelan isagoo ka bedela can ilaakhari kii kale ka bedela halkiisii gelaya waida stawa alamraani kol haddii labadii amar oo taxriilkan iyo taxriimkan maanta umuha rabowga ah ay bal maalan siman yihiin oo fi tajriisa xagga banaynta caqligu banaynayo tan inay taxliil keento inay taxriim keento taas ay u siman yihiin badala badala waxa buraya an yakuuna inuu noqdo alcaqlu caqligu muujiban lidalika qiyaaska mid waajibinaya oo bal maalan keenaya in lagu camal falo qiyaaskii waajibinaya caqligu inuu noqdo ee labadan shay ee kala duwan muu wada baneeyeen caqliyadna iskamay banaanaateen ama suurtagal may noqoteenoo taasaa buraysa halkan wuxuu leeyahay un ujeed tahay inay hadalka ahaa daliil weeye adiladii kaba mida oo in lagu camal fala ay waajib tahaye laakiin wujuubkaas xaggan ka faa'iidaysanayna ayaaba caqligiibaaba keenaya oo caqliga keenaya taas wuxuu leeyahay bal maalan haddaan eegno waxyaalahan rabawiga ah ee ribadan fadli ay kaba timaado waa ajnaastii lixda ahayd ee inoogu sugnayd xadiidkii cibaado iyo kuwii kale laba midka ahaa in waxaan keenay labadan shay marka laysku iibinayo inaan la kala badin ee la isleekaysiiyo haddii la kala badiyana ay xaraam noqonayaan iyo ribo kollay cilladu inoogumay sugnayn marka la eego xadiidka oo wax nasa oo inoogu yimi cilladaasaa jirta dee riba ka imanaysa haddii aan la kala qaadan markaa laysileena laykaysin waxaa ribo wadaagsaday ciladeed taasu mooye inagumay sugnayn xagga sharciga culimaduna bal dee si ay halkan waxaan keenaya taxriimkaas ay u helaan oo bal wixii kale iyadna ciladaa laga helay waa halka qiyaasku galay ay uga qiyaas qaataan kollay dee ijtihaad baa yimi oo way ijtihaadeen kolkood baa ijtihaadkoodii wixii uu gaadhsiiyey wuxuu ahaa waxaan tafaadulka xaaraam kaba dhigaya waxyaalahan sida dee tamrigii iyo qamxigii iyo shaciirkii marka la eegayo dee bal madaxii ayaga agtood waa shay makiila intuba waxay wadaagsadeen in la miiso oo kayl bay leeyihin haddaba ciladiibay ka dhigeen kaylkani inuu keenayo wixii kastoo markaa makiila oo la miiso markaasba waxay ka dhigeen inuu iyadana xukumkan ay leedahay waana halka qiyaasku galayne waxaan ka hore afartan nooc naskaan ku haynaan barkoodna ijtihaadkoodii taa mid ka duwan bay iyagu gaadhsiiyeyo waxay ka dhigeen bal haddaan eegno shaciirkii iyo qamxigii iyo timirtii intuba waa madcuum bal dee amaha laba raaciyo madcuum waxa la cuno oo weliba idikhaar gelayo faakiya waxyaalaha ahayn bal taasay kaba dhigeen ku iyagu taa iyagu ku tegayna waxay ka dhigeen dee ciladii markay inuu yahay dacaamnimadan ka dhigeen ama inuu waxani madcuum yahay waxay uga qiyaas qaateen wixii kale ee iyaguna sifadoodan lahaa ahaa wax la cuno bal maalan mudakharana haddaan taa ama dee ikhtiyaar iyo idikhaar u suubanaya ayay uga qiyaas qaateen oo raaciyeen qiyaas ahaanoo ay yidhaaheen ciladii taasay ahayd iyagana ciladii baa ku sugan marka haddii laysku iibinayo in la isleekaysiyo la kala qaataa dee bal maalan ribadii lagaga badbaadaya haddii kalena labadaa shardi miduu meesha ka baxo ribadii baa lagu dhacayaa ribadan bal markaas ayaa lagu dhacaya haddaba wuxuu leeyahay dee imaka inuu daliilku uu adiladaa sharciga ah adiladaa kaba mid yuu xujo yahay waxyaalahan oo kale shareecadii baa dee bal marka la eego ina tustay oo wixii bal maalan aanas kuga iman aynu u baahanay xukumkii hadiyo goor xawaadidtan imanaya dhacayoo kalena dee waa waxaa loo baahan yahay oo in badan ilxaaq aan waxyaalihii hore haleeshiinoon kala mid dhignay ayaan xukunkeedii kuba helaynaa hadiyo goorna xawaadid baa inooguba imanaysa haddii qiyaas aanu jirinna waxyaalo badan oo imika soo dariyey oo yimi oo kolkol lafdigii aanu dee ama nusuustii lafdi ahaan aanay ku shamli lahayn ayaa dee inagu adkaan layd inaynu xukum siinaba bal markaa shareecadii baa ka dhigtay daliil ama xagga sharciga ayuu ka waajibayaa uu daliil kaba yahay ee haddaba qolada le caqli ahaan buuba waajibayaayoo keenaya in lagu camalfalo caqligii baa waajibinaya dee shaygan inuu makiilnimadan uu yahay wax makiila ama madcuumnimadani ay keentay xaaraamnimo iyo in bal maalan waxani waa makiil iyo waana madcuum ama madcuum haddaan qowlka kala eegno ee lama yidhaaho maye xalaalnimay keenaysaa xalaalba ayay tani kuba noqonaysaa wuxuu leeyahay caqligii kuma kala mudna satan in taxriim lagu tacliiqiya tani caqligii isaga banaynayo ayaa caqligii agtiisana wax maanici aanu kuba sugnayn in la yidhaaho may waaba xalaalnimada wixii keenayey oo kol haddii bal maalan shaygan imika taxriimkii halkan bedelkii caqligii banaynaya taxliilnimana inay tani sabab u noqoto kaylnimadan iyo madcuumnimadani taasi waxay markaa keenaysaa dee caqligii inuu noqdo ka qiyaaskan waajibiyey ee keenee daliil kaba dhigay inaanu jirinoo dee shaygan iyo kan kale dadkiisiia ayaabaa imika halkan caqliyaad iskagaba bannaan caqli ahaan bal markaa wuxuu leeyahay in ujeeddadu waxaan ka dhigay inuu noqdo dariiq aynu dee waxyaalaha sharciyaadka aba kaba qaadano waa sharciga uu daliil u noqdee maha wax caqligu keenay oo caqligu waajibinayo ma aha taas arrinkanna markaa radi ahaan qowlkaas buu la yimi waa ma daliilu daliilka wixii u daliilahaa calaa jawaazi wuruudi tacabudi bihi in laysku kalifo oo wax isaga kuba sugan uu noqdo takliifka uu kuba xasilo aroorka uu soo arooraya inuu bannaan yahay min jihati alcaqli xagga caqliga oo caqligu aanu hor joogsanahayn huwa waxa weeye annahu idaa jaaza hadduu bannaanaaday an yuxkama in la xukumo oo fii shayin shay bixukmin xukum licilatin cilo mansuusin calayhaa naski uu kuba yimi taas ciladaa naski uu kuba yimi xukum shaygii loola siiyo taasi hadday bannaan tahay jaaza waxaa bannaan iyadana an yuxkama fiihi shaygii in bal waxa weeye dee xukum axkaamta ka mida loo xukumo licilatin cilo ciladaasoo daraaddeed ciladaas oo hayri mansuusin calayha mid nas ku yimi aan ahayne mid mustanbado ah mid lala soo baxay oo waxaan bal lagalaba soo baxay taas oo lagaa soo qa markaa dee duruqdii istinbaadka cilada ay ku xasilaysay iyo masaaligtii cilada oo inoo dambaysa taa mid ka mida lagula soo baxo lagu ogaaday oo yansiba uu oogana yansabu baa ii taalla kollay shadadan un baan jirin wayansibu uu ogana shaaricu calayha cilada aan mansuusada ahayn daliilan daliil yutawasalu biha lagyutawasalu bihi sida lagu gaadhayo ilayha cilada xaggeeda laguba gaadhayo taa shareecadu inay laba timaado bal aan hadalkiisa dhameeyo alaa tara miyaanad arkayn arrinka buudee bal kusii adkaynune annahu lamaa jaaza markay bannaanaatay an yumara in la faro man caayana alqiblata qiblada ruuxii arkayay tawajuhi ilayha jeedsi uu iyadii u jeesto jaaza aydan waxaa bannaan haddana an yu'mara in la amro man qaaba canha ruuxii iyada ka maqnaa ee ka durugsanaa an yutawasala an yatawasala may inuu gaadho oo ciladaa jeedsigeediiyo tawajuheedii bidaliili daliil oo waa dee wuxuu amaaraad uu u daliishado xaggay ahayd ilaahayada qabladii inuu taa kuba gaadho oo tanna ujeeddadu waxa weeyaanuun waxaa jirtay nidaam iyo balqolooyinkaas baa wuxuu ku soo naqliyey dariiq inaanu axkaamta sharciga qiyaasku ahayn kolleyna waa nooc mukaabaro bal marka la eego umuuraha kala duwan ee qiyaaska uu kuba yimi qolooyinkana waxay la tahay qowlkoodu ictibaar weynoo saasa ma laha tan masaa-ishan ee waxa ay raaciyeen markan caqliga eegin jaanibka caqligu inuu qiyaas uu noqdo waxa takliifka uu kuba xasilayo caqligu maba banaynayo oo caqligu inama banaynayo taas baaba iyaga qowlkoodu ahaa ama qolooyinka ka dambeeya aada caqligu waa banaynayaayo in takliif jaanib iyadoon daliil kala jirinee qiyaas weeye waxaan la daliishanayaa uu yahay markaa takliifkuna uu taa kuba yimaado caqligu waa banaynaya laakiin shareecadii ayaan kuba imanin waa qowlkii daahiriyada ee uu daawud iyo ahla daahir kaba soo naqliyey kan hore caqligu maba keenayo weeye inuu takliifku wixii uu ku xasilayay ee de markaa xujo noqonayay can axkaam loo xujaysta sharciga inuu bal maalan dee caqligu dee qiyaas noqdo caqligu maba keenayo markaa taa isagu wuxuu leeyahay bal kana day suurtagal tahay caqliga agtiisiinaay waxa weeyaan wax maanica ama caqligu aanu de inkirahayn oonu diidahayn in shay ciladiisa ee xukum uu shay yeesho ciladiisan xukumkan keentayna ay cillo mansuuso ah tahay taas ay taasi suurtagal tahay oo ujeeddadu waxaa cilo xukumkan keenayaa cilladan ay tahay dee waxaa kaloo iyadana markaas lamidahun oo wax maanico markaa imanaya iyo wax dee xagga jaanibka mancini ugaba sugnaanaya aanu jirin in lagu xukumo shaygii uu yeesho cilo aan mansuubso ahayn oo ujeeddadu waxaan xukumkan shaygu horta xukum buu leeyahy nas baa kuba yimi laakiin xukumkaasi inuu mucallal noqdo ciladan uu leeyahayna aan nas kuba iman ee ijtihaad iyo waxweeya dee amaaraad iyo waxyaalo lagu garan karaa meesha iyaday taallo ijtihaad lagu soo saaro saa dee waxyaalaha hore dee maka ajnaasta rabowga aba ciladeeda culimadu dee daahiriyadu iyagu waxay leeyihin maya cilla ma jirto meeshan naskun baan eegaynaa intaas xadiidka lagu sheegay ayuunbaa ah waxay riba ka timaado ee wixii kale oo dhan haddii la kala badsado haddii aan la kala qaadan waa shay bannaan intaasay kuba koobeenoo iyagu waa kanoo deysan inay meesha way diidayaanba axkaamta inay mucallal tahay culimadii kale jumhuurna waxay leeyinimay ee waxaan cillo keentay baa jirto xukumkan ay u yeesheen cilladina mansuuso may ahayn marka iyaguna duruqdii iyo masaaligtii kala duwaneyd ee cillo lagula soo bixi lahaa intay ku ijtihaadeen bay barhkood waa ka yidhaaheen barhkood waa docmay yidhaaheen markaasna cilladaa dee iyagu ijtihaad ahaan ay iyagu kuba soo saareen ayaa keentay wixii kale ee cilladaa la wadaagsadayna inay waa dariiq markaa xujo sharciya ay intay qiyaas iyagoo adeegsanaya ay xukumkan u siiyeen oo kale marka wuxuu leeyahy kol haddii cillo dee naskiba uu kuba yimi waayo cillada san arki doono dee mid naskiba kuba yimi ayaa jira iyo mid dee taa iyadu mustanbadada ah ee ijtihaadka lagu helayo ama ijtihaadka lagu gaarayo kol haddii cilladii mansuusada ahayd dee waxa weeyaan in bal maalan shay uu xukum yeesho xukumkaa wuxuu yeeshayna cillo jirta ay tahay oo nas kuba yimi iyadina waxa la mid ahun oo caqlana de ama caqligeena aan kula mido wax manciyaanu xagga ugaba iman ahayn in xukum shaygii uu xukum yeesho xukumkaasna cilo leeyahay ciladaasna aanay laakiin mansuuso ahayn si amaaraad iyo calaamaad dee bal matalan meesha yaalla oo lagu laga fahmayo ama lagula ogaan kara ay jirto unoo shaarici taa uba yeelo oo wuxuu uga nadir dhigay qibladii oo kale dee ruuxii ag joogay waa tan oo iyadiibuu u jeedsanaya kii kalena maxaa laga dalbayaa inuu u jeesto isagoo amaaraadkan iyo bal calaamaadka uu adeegsanaya jihadii u xadidaya adeegsanaya oo kale oo dee shaarici waa ka taa kuba yimi bal markaa tanna waa taasoo kale un oo ciladii aan mansuusadahayna sidaa lagulaba soo baxay oo wax dariiqii la raaci karo calaa kulli xaalin waa qowlkaa hore ayuunbuu imika radinteeda tani ilaa ana sharca warada bixadin walmanci minhu sharcigiibaaba diidan in qiyaas wax lagu sugo hodee waxyaalihii uu kuba yimi ee aathaarta kala duwan ahayd ee ra'yiga iyo dembigiisa kuba yimi ayay tan ku wada xambaareenoo dhib ma laho caqligu maalan waaba keeni kara in halkan tacabud ama takliif uu ku xasilo dariiq qiyaas uu kuba xasilo eh laakiin sharcigiibaaba taa diidan oo xagga sharcigiibaa manciyay haddaba wuxuu leeyahay taas qowlkaa waxaa u daliila inuu sharcigu kuba yimi bihi ay bilqiyaasi ama biihbaati lqiyaas iyo wujuubi lcamali bihi in lagu camalfala inay waajib tahay waxaa u daliiliba fa ijmaacu saxaabati waa asxaabta ijmaaceedii oo ijmaacoodii marka la eego dee waa say markayna suwaayaan ay qiyaasta uga camal falayeen ee qiyaasay u adeegsanayeen ee masaa'il ay isku khilaafsan yihiin mid kastaa bal qiyaaskiisii uu laba imanayay qowlkiisa uu kuba xoogeynayay oo kale taas baa uba daliila oo taas baa uba daliila da kollay nusuusta qaarkood rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markii la weydiiyey oo haweeney iyo nin labaduba way weydiiyeene bal ruux dee iyaga waalidkood ahaa ama qaraabadood ahaayoo da noqday oo aan xamil ahayn qabanahayna wixii la fuuli jiray markaas waqtigii xajkuna gaadhay ay weydiiyeen fariidadii way soo gaadhay mana qabanayo markuubkii iyo rawaaxishii ay fuuli jireen maka xajaa markii uu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu yihi bal ka waran haddii hooyadaa deyn lagu leeyahay maka bixin lahaydoo haweenaydii markay tidhi haa deynka ilaahay baa ka mudan oo kaga xaqle in la bixiyo deynkaa ibnu aadame kaba xaj bay noqotayoo markaa maxay noqotay deynkii ibnu aadam lahaaye dee in laga bixiyo ay ahayd in dee imika halkan uu rasuulku ugu celiyey uga nadiir dhiga ma waa qiyaasahaan baabkeed ee deynkan ilaahay oo saa deynkii ibnu aadam loo bixinaya ilaahay deynkiisina waa loo bixinaya bal kollayna dee umuuro kale iyadoo la weydiiyey rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ninkan isagoo saa'imka ee soomaniya haweenaydaysa hadduu dhunkado maxaa kaba imanaya oo kale soomkii ma jabaya muxuu yidhi bal ka waran haddaad biyo ku luqluqato de waxba dhib ma laha weeye biyo aanu liqin ruuxi hadduu ku luqluqdo isagoo sooman dee su-aashu waxay difamah idan haddaba maxaa dee su-aashaa la keenay tani tanay la mid tahay oo kabadii dee imika qubladii inzaal iyo jimaac iyo wax raacay aanu jirin waxay la midtuu biyo inta afka la geliyo aan la liqin oo kale ay la mid noqonaysaa waa isagoo tan u celiyey oo tan ugala nadiir dhigay oo xaaladan xaaladan loogaba qiyaas qaadanaya bal dee umuuro kala duwan waana taa ictibaarta qur-aanka iyo darba alamthaal iyo waa nooc umuuraha kaba mid ah waxa weeye intaasba weeye laakiin saxaabada marka la eego xaggana camalkoodii iyo ixtijaajkoodii iyo istidlaalkoodii waxyaalaha aan yusuusi jirin barkood bar kale u dariishadayeen ama ay bal matalan taas oo kale waa shay aada u mashhuura faafay oo markaa wuxuu halkan buu kaba dhigayaa ijmaac iyo itifaaqo taasaa u daliila amhilana wayna siinayaan warawiya waxaa la wariyey kollay dee meelaha qaarkood waaba waxay noo sugan siiqa tamriidna sheekhu hore aynuu soo aragnay waxyaala inuu isticmaalo inuu iyadoo sugan yahay haddana isaga isticmaalo taas bal axaadiid marfuuca oo sugan uu tan u isticmaalaynu hore u soo aragnay ana abaa bakrin isidiiqa radia allahu canhu kaana wuxuu ahaa idaa warada caleyhi xukmun haddii xukun markii uu ku yimaado oo xaadida iyo dhacda ay timaado u baahan xukun nadara waa eegi jiray fii kitaab illaahi caza wajalla kitaabka ilaahay oo hadduu xukumkii dee xaadisadaa ka helo ma dhaafi jirine kaasuu ku camalfali jiray uma fii sunati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay sunnihiisuu haddana eegi jiray hadduu qur-aankii kaba waayo marka hadduu ka helana taasuu ku camalfali jiray fain lam yajib haddaanu xukumkaas ama xaadisadaa xukumkeeda kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka aanu kaba helin jamaca wuu isu geyn jiray waa ururin jiray ru'asaa annaasi dadka madaxdooda iyo fuqahadoodi iyo culimmadoodii saxaabadii isu keeni jiray uu kulansiin jiray fastashaarahum uu la tashanayay faida ijtamaca ra'yuhum ra'yigoodu haddii uu waxa weeyaan ku kulmo calaa shayin shay oo dee xataa qiyaas iyo umuuraha aba xujaysanayeene qadaa bihi waa xukumayay oo kiibuu fulinayay kollay qolooyinkan kitaabka inoo soo taxaqiijiyeyna waxay inoo soo dhigteen halkan amhilo bal axaadiid ama aathaartaa ku soo aroortay ka koobaad waxay ka cabireen sufan ibnu sulaym waa nin taabici oo macruuf oo mashhuur ah laakiin kitaabku uu ka soo noqlinayo waa imika bayhaqi iyo ama kitaabkan kale xukunkiisa uu ka soo noqliyay mindari kitaabkiisa targiib wa tarhiib oo uu soo noqlinayo inuu yidhi wa sanadkiisu waa jayid dee tarqiib iyo tarhiibna dariiqa uu kaba wariyay saw kitaab wasiida weeye waa kitaab dee maaha masaadirtaas iyo maraajicda intay asaaniidda leedahay toos iyagu axaadiistoodii u warinaya kutubta horeu ka soo ururiya xadiidkana markii ama aharkana soo noqlinaya ibnu abidunye iyo bayhaqi unbuu kaba soo noqliye bal waxaan leeyahay waxaa ku sugnaa waa maxamed ibnu lmunkadir safan ibnu sulaym ma ahayn maxamed ibn munkadir dee markaa waqti umaan helin bal aan bayhaqi naftiisii dib ugu laabmo inay riwaayo kale u jirtay oo safan ibnu sulaym ay jirtee laakiin riwaayadaas dee markaa inoogu sugan waa maxamed ibnu munkadir oo taabici isaguna macruufa mashhuuraha saalix caabid caalimana ahaa taas baa iyada kuba sugano bal waxaan leeyahay halkan hadalkaasaa jira waxaana arrinka idkhaal ibnu waliid baa abubakar usoo qoray waraaq idinka aqri'i doona oo waqtiyadii xuruubtii riddadu ay socotay wuxuu sheegayna bilaadii dee markaa xuruubtii riddada iyo dadkii islaamnimadkii sakada diiday iyo marka ay joogeen kolley inuu helay fii bacdi nawaaxi alcarab rajulan yunkaxu kamaa tunkaxu lmar-a waana waqtiyadii ugu horreysay luwaadka la arkay bilaada carbeed adigu ay muuqatay nin dee saa haweeneeda loogu tago loogu tegayo arrintii buu soo weydiiyey abubakar baa dadkii buu isu geeyey asxaabtii rasuulkii ilaahay arrinkan buu weydiiyey marka wuxuu leeyahay maalintaa waxaa ugu hadal adkaa cali bnu abi aalib oli ina hada dambun lam tacsi bihi ummatu min alumam ila ummatun waaxida samaca allahu biha ma qad calimtum nara an taxriqahu binnaar waa ra'yi ra'yigu waa nooc qiyaas istidlaalkan iyo taasba weeye taasaan u arkaynaayo ee balkoodna markay leeyihiin aqalka ugu dheer magaalada ha laga soo tuuro oo kale dhagxaan ha lala dhaco oo kale waana qiyaas iyagoo kala mid dhigaynoo ciiqa qaabtii kuba dhacday markaa nimankii dee waxaa samayn jiray qoomkii lood kuba dhacday ra-iyo asxaabtu wuxuu isugu tegay ninkaas waa ficilkan bay aad ula weynaaday oo in la gubo abubakarna tiibuu khaalid u diray in la gubo ayuu amray ee bal qolooyin kale ama matalan xataa xad markay noqoto xaddii zinada kala mid dhigaya zinada marka lagu koobo dee bal matalan nooca kale iyaguba qiyaas bay ahayd oo adigu ujeeddadu qiyaas bay adeegsadeen tan weeye tan labaadna waxaan filaya inan hore u soo aloogna ayayda imaatinkeedii ay miraadkeeda weydiisanaysay iyo isagoo dadkii weydiiyey walow taa uu nas helay xadiis uu helayna waa ta iyada inooguba sugan oo waa kan iyadna qabiisa walow aanu waqtigaa joogin irsaal sanad ka jiro laakiin sanadku waa sanad saxiixa adugu waqtigan da-diisii baan u saamaxayn inuu qisada u joogeen bal ciddii warisay iyo umuuraha kalena waa inoo tilmaamay welina hadal buu inoo wadaa wuxuu yihi sheekhu wakataba cumar bnu lkhaaabi cumar ibnu lkhadaab waa qoray ilaa abi muusa alashcariyi radia allahu canhu abi muusa alashcari oo caamil ama amiir meel ka ahaa ayaa wuxuu u qoray fi lkitaabi kitaabkii alladii kitaabkaasoo ittafaqa annaasu dadku ay isku waafaqeen calaa sixatihi sixada uu saxiix yahay ay isku waafaqeen kole wuxuu uga jeedaa un seexadiisana ay isku waafaqeen waa kitaab intuu shuhuroobay cumar ibnu lkhadaab kitaabkii ahaa oo kulaasadayna bal axkaamta qadaa waxyaalo dee ah aada iyo aad aad u muhima aan lagana maarmahayn oo ruuxii qaadiga ah iyo kii muftiga ah iyo mid kasta ee wuxuu kitaabu u baahan yahay marka la eego umuuraha kuba soo aroortayba ah oo markii dambena intishaarkiisaas iyo arrintan ay keentay qabuul guud oo la aqbalay ay keentay taas buu u wadaa haddii dee bal marka la eego dee xaggan kale sanad ahaan iyo umuuro waxaa dhici karta dee kalaam inuu sanadka ku yimaado waxaa jirta qabuulkan guud ee dadka ay aqbal kulaba kulmeen ayaa inagaga filan sanadkiisa iyo bal maqaalka kuba sugan iyo sanadkiisa in la eego inagaba filan daraqudni iyo qolooyin kale ayaa wariya kitaabka koleyna in yar buu inoogaba soo qaaday waa kitaab dheer oo markaas waxyaalahaas kalaba duwan marka la eego cibaaraadka iyo dawaabidda kuba yimi iyo hadalka iyo markaa ahamiyada uu leeyahay culimaduna ay aada u qiimeeyeen waxaana qoladan inoo tilmaami doontaa ibnulqayim hadal uu leeyahay oo uu leeyahay waa kitaabun jaliilun talaqaahu lculamaau bilqabuul وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والمفتي أحوج الشيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه oo waa adigu bal umuurahaas baa itifaaqan uu sheegaya ay tahy iminkana in yar buu inooga soo qaaday kollay kitaabku isagoo dhan ee kutub kala duwan bay kuba sugantao daraqunigan uu tilmaamay waa kitaab qada dhexdeeda ayuu laba riwaayo isdaba socota ayuu kuba yidhi hadal uu soo noqlinayo uu nin ka soo noqlinayo daraqudni bal maalan tacliiq kule dabacaadkii hore kitaabka madbaceeyey uu leeyahay qaasim alcumari baa kuba sugan oo wahuwa muttahamun bilwadci iyada sanado kale mooyaane qoladan kale uu tilmaamay mooye sanadka daaraqudni ninkaasi kuma sugno oo isagu waxa weeyaan sanadka daaraqudni labadiisa riwaayatoona qaasim alcumari kumaba sugno hadalka hoose kuba sugan bal kolley halkan silayayn waxaa aad kitaabkan u tatabucay sharxay dabdiyay umuuro kuba tacalluqsan ibnulqayim kitaabkiisan aclaam lmuwaqiciin ama iclaam lmuwaqiciin juska hore ayuu yeylaa dee ka kale qayb kaba mida ayuu qaataa safaxaad badan isagoo welibana inta uu kitaabka sharxayo qayb loo soo geliyo qiyaaska iyo qaybihiisa kaba mida aayaadkii ictibaar iyo umuuraha kuba yimina bal markaa jaanibkaasa si fiican uba sharxa iyo amhaalda darbigeed kuba yimi oo aad usoo ururiya bal waxaan leenahay waa kitaabba marka la eego aclaamulmuwaqiciin baa ka helaysaan isagoo aada u tatabucsan xagga marka la eego waxa weeyaan asaniidiisa iyo siduu kuba yimi iyo waxyaalaha laba yidhiyo diraasaadka kala duwan ee lagaba sameeyey ee barhkood dee buxuuda kala duwan ee lagaba diyaariyeyna waa xasba idilaaciga inta aragtidayda ama idilaacayga kolley ninkan hamaar mashhuur xasan salmaan la yidhaaho dabcadiisa uu leeyahay aclaamulmuwaqiciin kolley dabcadee sahlan maaha oo dhibyaraan lagu helayo laakiin waa dabacaadka kitaabka aad bay u muntashiriin waa dabcadu toddoba mujalad ku madbaceeyey mujalladka hore muqadimaad buu iska qaataa dhex kale kitaabkii buu gaadhsiiyey aclaamulmuwaqiciin oo dee dhowr safxo bal wixii hadalla jiray ciddii bal wax ka keentay umuura asaaniidood iyo ciddii diraase iyo buxuud kala diyaarisay khaasatan dadkan dambe iyo umuuro iyo kuwii hore intaba in waxa weeyaan waa ku ururiya xagga alfaada lugadee uu leeyahayna dee waxaa aada isagana u dabdiya uba sharxa sheekhan lugawiga adiibka ah ee dee adigu mubarid laydhaa waa nin mutaqadim oo raggii horeba ahaa kitaabkiisan fiican ee alkamil laba yidhaaho isaguna bilowyada waayo marka hore kelimaad luqo ku bilaabaa rasuulka ilaahi xadiidu leeya ayuu horeysiya abubakar khudbo uu lahaa markaasuu ta cumar raaciyeentaanoo cali iyo cuhmaan iyo balgaadhin kitaabka bilowgiisa horeba weeye oo alfaadahan qaarkoodnoo dabdiya laakiin halkan ishaara inooguma sugan waxaan uga jeedaana ittafaqa naasu calaa sixati waa qabuulkaa guud ee lagula kulmay ee markaan sanad iyo taa eegno arrinku waa ka dunaanayaa taa marka maxaa ku sugnaa alfahma alfahma dee kolley alfaada qaarkood saaxadda hooseba uu minooga dhigtay faina alqada fariidat muxkama wasunat mutabaca fafham cibaaradaas baaba dhacdee laakiin tanna waa ti iqra ahayd oo macnaa bal waxaad laasimtaa u fiirsiga iyo fahmiga فيma udliya calayka halkan addaa kollay kutubta aan sheegaya qayrkood kuma sugnayn xadiidka iyo kuwa adabka toona iyo dee luqada iyo waxaa soo naqliyey hooya albayaan waltabyiin naisna jaaxid waa kusoo naqliya kitaabkiisaas ee fiima udliya alaykaba ilayka bay ahayd udliya halkan addaada inoo dhacday xagga hoosena waa tataalada caadi ida udliya ilayka bixuja oo macnuhu dee watudlu biha ila alxukaami oo kale adlaa bixujatihi macnaha waa xujadiisii buu sheegtay ruuxii kala gaadhsiiya ama uu sii daayay adla dalwana waa arsalaham marka macnuhu waxa weeyaan waxyaalahan adiga kugu imanayee dadkan is-haystaa xaggooda kaaga imanayee dacwoon iyo waxaa laba sheeganayo bal hadaag ugu fiirso bal taasba weeye kollay sheekh waxaad moodaa inuu dee hadalkii intuu soo goobsaday mima laysa fii qur'aanin walaa sunna inaanay taas kula xigin oonay iskula xiginbe waxaa adigu kugu imanaya bal hadaag ugu fiirsa buu leeyay faham wa mima laysa fii qur'aanin walaa sunna qur'aan iyo sunno aan ahayn uma qasi lumuura cinda dalika waa halkan wuxuu uga jeedaa umuurta markaas bal amhaashi iyo ashbaahdii garab wixii dee hore aadna soo heshay waa sax waxyaalihii kale bal intaad garato amhaasheedii iyo ashbaahdeedii umuurta markaa agteeda waqtigaa qiyaaskii la kaaleen hadal ibnuqayim leeyahay markuu alfahma alfahma sharxayo aya kitaabka saa kitaabkaan sheegayna buu ku sharxa ayaa wuxuu yidhaahaaba bal maalan kolley xaggii xukun markay noqoto waa qaadigi iyo muftigiiyo dhammaanba ama ruuxii bal umuuraha nusuus eegaye doonaya inuu nusuus wax ka wada qaato kolley laba arrimood buu u wada baahanya ama laba faham buu u wada baahanya midi waa tan cibaaradaadu tilmaamayso waa fahmulwaaqic weeye macnaa waxaa jira waaqicad inuu hadaag u suuraysanayo bal wixii qaraa-inee jiraiyo umuurihii iyo balhadaag xaqiiqadii waaqicii wuu ogaado taasi waa mid arrinka labaadna waa inuu xukumkii sharciga ahaa ee dee xaadisadani ay lahayd iyadana uu fahmuu garto marka uu labadan islaba garto uu markaa isku tadbiiqiyo dee waaqicadan uu gartay ama dee waaqican uu gartuu fahmay uu dee markaas uu ku tadbiiqiyo ku fuliyo waafajiyo xukumkii uu ogaayo xaggii sharcigii haddii goorma khalow kuwa umuuro uu kaba yimaado taas buu leeyahy ama ruuxu waaqicii baanu laba socon iyo waxaan masaladii baanu hagaagu suuraysan ama waxa kale dhacaya waxaaba weeye hadduu waaqicii gartay kolkol xukumkii sharciga ahaa ee u munaasibka ahaa ee waafaqsanaa ku tadbiiqin lahaa ayaanu fahamsanaynba oo waa meelaha khalow kala yimaado hadiyo goor haddii qasadkaa fiican iyo fahamkaa fiican ee labadaa layslaba helay ee inta badan sawaabkii baa la waafaqaya bal markaa ujeedadiis waxa weeye maxaa yimi halkan uma qasi lumuura cinda dalika waana dee kitaabkaa u noqday dastuur xaggii qadaha iyo umuuraha kuba tacaluqsan wa qaala licumaana cumaan wuxuu ku yidhi cumar radia allahu canhu inii ra'aytu anigu waxaan arkay waxa ii muuqday weeye filjaddi awowga ra'yan ra'yi baa ii muuqday fattabicuunii aniga ra'yiga igu raaca ra'yi baa ii muuqday ee ba ra'yiga igu raaca kolle ra'yiga u muuqdayna awowgu waxa weeyaan waa dee kolley khilaafaadka iyo qadaayihii saxaabadu ee xaggan awowga iyo dhaxalkiisa ku tacalluqsanaa aada bay uga bateen bal dee abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo dee saxaabadii kaleba qadaayo kala duwan oo dee badan baabay inooga soo naqliyeen xagga iskhilaafkoodaha waana masaa'il xataa dee iyaga dhexdooda munaadaraad ay dhex mareen oo marka leega cumar oo kale iyo ibnu cabaas iyo cali iyo zayd iyo iyagoo xataa umuuro kalala daliishanaya mid geel iyo laanti iyo waxyaalaha ku shabaha mid dee webi iyo dee markaa ama sawaaqida yaryar ee ka farcoonta kuma shabaha midna wax adigu bal marka waa arrimo qiyaas ay adeegsanayeen marka ra'yigiisna wuxuu ahaa inuu dadka waal haddii uu dee ruux dhinto awowgiina uu joogo waa awowgii abba un walaalihiina ay joogaan isagu uu dhaxalka kaga xaq leeyahay oonay dhaxalkiisi ani aabbaaba ula wadaagsanayn ani ula wadaagsanayn kolley ra'yiga malaha markaa dambe waana waqtiyadii wafaadi doono oo dee kolley qadayadaas iyadoo weli ku taagan tahay ayaaba wafaaday bal taas bay ahaydba isagu tuu qabayba markaas oo zayd ibnu thaabit oo kale iyo dee isagu qabay baa jiray oo dee masaladna hore isugu khilaafsanaayeen waa la wadaagsanayaan iyo qolooyin kale xataa dee ibnu cabaas iyo qolooyin ama dee ra'yigan qabay oo kale ayaa lahaa dee waxaad ka dhigaysaa ibnan ibnina ibni baad ka dhigtay aanay cidi waxla wadaagsan dee abal abina aabbo kamaad dhigin isagoo waxaad leedahay waxbaa lala wadaagsanayaaoo kale waana umuurihii ay qiyaaska adeegsadeen bal habka ay isaga iyo walaalo wax ku qaybsamayaan ama ay noqonayaan awowgu walaaluhu kulley ma wada ma riixayaan sida iyaga agtooda awowgu uu dhici karto uu ku xijaabayaba walaalaha haddaba ra'yigaasaan aniga ii muuqday fattabicuuni igu raaca marka ra'yigeegu waa ijtihaad ijtihaadkina kolley waynu soo marnay ijtihaadku uu ka caamsan yahay qiyaaskee laakiin qiyaaskii waa qayb ijtihaad weeye waana umuuraha marka la eego ay uga nadeerdhigayeene amhiladay isu soo qaadanayeen waa qiyaasiya ictibaarteed bay ahayd faqaala lahu cumaanu cumaan baa wuxuu ku yidhi in natabic haddaan raacno ra'yaka ra'yigaaga aan raacno fa ra'yuka rashiidun ra'yigaagu waa toosan yahay wain natabic haddaan raacno ra'ya man qablaka ciddii adiga kaa horaysay ra'yigooda abubakar buu u jeedaaye fa nicma bira'yi kaane macnaa isagu mid ra'yi u saaxiiba ka u mudan ayaabuu ahaa isagu haddaan ijtihaadkiisii raacno taas wa qaala caliyun weli waxaan oo dhami waa umuuray inay saxaabadu ictibaariyeen qiyaaska oo iyagu ay xujaysanayeen ee iyagiina waa ta aynu soo maray waxyaalaha isku waafaqaan waaba daliil adiladii sharciga ka miduu noqonayaayo markaa ictibaar qiyaas waa qowlkood buu noqonayaayo waa inuu xujo markaa xagga sharciga yahay markaasoo daliil adilada sharciga ka maalan ka mida ee sharciyaadka lagu sugay inuu yahay waxa inoo cadaynaya buu leeyahay oo inoo sugayaba daliilkan ah ijmaaca saxaabada wa qaala caliyun radia allahu canhu cali wuxuu yidhi kaana ra'yi aniga ra'yigaygu wuxuu ahaaye wa ra'yu amiiru lmuminiina cumara cumar amiiru lmuminiin cumar ra'yigii waa waqtigii khilaafadiisii allah tubaaca inaan la iibin ummuhaatulawlaadi ummuhaatulawlaadka inaan la iibin wa ra'yi allana waa berigii dambe khilaafadiisii oo ijtihaadkiisii isbedelay anigu saan qabaa imata iyo ra'yigayguna waxa weeye an yubacna in la iibiyo faqaala lahu cabiidatu salmaaniyu ninkaas raggii waaweynaaye taabiciinta kaba mid ahaa iyo bal culimadoodii ayaa cabiidatu salmaani ayaa wuxuu ku yidhi caynkuna saa uu inoogu xarakeeye ayay tahay cabiidatu weeye cubayda ma aha ra'yida way cadlin laba shaksi oo cadaalo u saaxiiba macnaa cadaalo u saaxiiba oo dee dadkii cuduusha kaba mida ra'yigooda iyagu isku waafaqeen ayaa axabu ilayna anaga xagga iyaga looga jacayl badayon anagu ka dooranayna oon kaba jecel lahay min ra'yika waxdaka ra'yigaaga adigu keli ahaantaa maanta iyo ijtihaadkaaga imika kelida ah wa fii bacdi riwaayaati min ra'yi cadlin waaxidin cadli keliya ra'yigii laba cadli ra'yiga isku raaceen ayaan anagu iyo ijtihaadkoodiibaa taas baanu ka horraysaynaan kaba dooranaynaa oo muxuu tan ugaba jeedaa cabiyatu salmaani adiya cumar markaa hore waa taa isku waafaqdeen waa taa uu ka cabirayo ra'yu daway cadlin waa isagiyo cumar weeye oo labadii naas markii hore ayaa taa isku waafaqsanaydeen iminkana wuxuu u jeedaa dee waa cali waa kan ra'yi dambaa uu muuqday oo muhatul awlaad markaa inaanay dee ilaa waxay xoroobahayn markaa sayidkoodu dhinto ra-sumaalka iyagoo kaba xoroobaya ee intaa hore wax milkigii suuliyo ugu tasarufi karo ee kollay arrinta jirtaana waxa weeye muhatul awlaad ee lama iibinayo cid kalena lama siinayo wax milkigii suuliye ruuxu lama iman karo markuu dhintana way xoroobayaan kol haddii ay wuxu dhashay bay ahayd haddaba isagiina markaa waa isagoo dee ka dhigo raqigii kale ama raqiiqii kale mucaamaladood kula mucaamalooda marka waqtigaa hore aada saa qabtayeen cumarna kula jiray kaas baa annagu aanu ka horraysiinaynaan ka jecelahay maanta ra'yigan keligaa aada laba timi cibaarada hoose inooga sugan kutubta kaleu inooga soo naqliyana ra'yuka wa ra'yu cumara fi ljamacati axabu ilaya min ra'yika waxdaka fi lfitna waqtigan muslimiintiba ay kala tagtay ee la iskhilaafsan yahay ra'yigaaga iyo ijtihaadkaaga iminka ra'yigaa waqtigaa hore ayaabanu ka jecel lahayn waana arrinkani waa arrin qiyaasu iyo taasuna ay adeegsadeen buu leeyahay fadalla markaa taasi maxay tusaysaa dalladu markaa waa ijmaacoodii saxaabadu bal ra'yi iyo ijtihaad iyo ama qiyaas iyo ictibaarinteed iyo istidlaalkeed ay isku wada waafaqeen waxayna tusaysaa calaa jawaazi alcamaali bilqiyaas sharcan in qiyaaska lagu camal falo marka aan dee nas jirin marka wax caaridayo kaloo ka xoog badanna aanu jirin in lagu camal falaa inay jaaistae markaa meelahay kaba tegeen qiyaasna dee wax caaridayo baaba jira weeye bal taasi waa xaggii isbaatkiibay intaasoo dhami ahayd faslun isbaatkii markan soo dhaafno waa umuurihii kala gudagelayaaye waa wixii uu xujow noqonayay waayo cunwaanka wuxuu ahaa baabu ihbaat alqiyaas horta qiyaaskii in la sugo wamaa jucila alqiyaasu xujatan fiihi wixii qiyaaska xujo uu noqonayo ujeedadu haddaba qiyaaska markuu sharcan inooba sugnaaday inuu daliil adiladaa sharcigaa ka mida yahay wax kasta miyaa loo xujaysanaya mise umuuro aan qiyaas gelin baa jirta oo iyada qiyaas aan loo xujaysanayn aan loo xujaysanahayn tiba iyada fusuusha dambe inooguma iman wayahbutu waa sugnaana wayahbutu waxaa sugnaanaya bilqiyaasi qiyaaskii waxaa ku sugnaanaya jamiicu alaxkaami axkaamta dhammaanteed axkaamtiya sharciyaati sharciyaadka ayd jumaluha jumlooyinkoodii waa usuushoodiiba iyo wa tafaasiiluha furuucdeed iyo tafaasiisheed wa xuduudaha xuduudeedii wa kafaaraatuha kafaaraadkeedii wa muqadaraatuha waxyaalihii dee iyaguna taqdiir ahaan uba yimi khilaafya umuuraha jira khilaafyada wuu inoo soo noqonaya laakiin de waa qowlku isagu doortay in badanna ay doortaana waa horraysiinaya oo bal maalan jumal iyo tafaasiil waabay noo dambeyn xuduud oo kale waxay ka dhigan tahay xuduuddu waa umuuro xataa iyaduna taqdiir weeye wax muqadara oo sharcigii qadaray oo waxaa loolaba yimaade tacziir iyo markaa ama kafaarana haba xambaarsanaatee iyo zajrin loolaba yimaado marka wuxuu leeyahay haddii dee wax macsiya macaasida kaba mida oo nas aan u iman xad ay leedahay waa loogu sugi karaa qiyaas xaddii waa loogu sugi karaa kollay umuurahay taa u adeegsadeen qiyaaskana waxaa kaba mida nabaash oo cahdii qarnigii koobaadba soo baxay qarnigii koobaadba la arkay oo waxa weeyaan waa nin dee isagoo xabaashii marka laga dareero intuu faqa kafanta meydkii kala baxayo oo kale kafantii buu meydkii kala baxaya halkani xirzi miyay tahay dee xad baynu ogeyn sariqadii kollay lahaydba marka nisaab la xado xirzigiina laga xado ruuxuna waxaan shubhay iyo milkiya aanu ku lahayn in gacantiisa la goynayo haddaba xaddaasoo kale kan miyaa lagu tadbiiqinayaaoo saariq miyuu noqonayaa sababtuna qabrigu xirzi ma yahay umuuro taasoo kalea dee qolooyin markaa aan taa ku sugin baa jirta ee laakiin qolooyinna waa qiyaas ay uga qiyaas qaateen saariqa ay uga qiyaas qaateen waayo maal buu qarsoodi ku qaatay sida kaasba maal qarsoodi u qaadanayo ayay ku sugeen waa xad laba sugay oo kale dhawaadkii baa kaba mida marka xaddiisii xaddii sinada lagaba dhigo waa qiyaas baabkeed bay noqonaysaa taa laguma sugay marka wuxuu leeyahay wuu inooguma sugnaanayaa laakiin marka dee waxa salaa jira kana uu cillo la wadaagsaday lagala mid dhigay wakafaaraatuna kafaaraadkeedii kafaaraadka ay kuba sugeen waxaa kaba mida ee qur-aanka waxa kuba yimi markay qatliga noqoto ruuxii khada wuxu dilay in kafaara ay laasim kuba tahay ah dee xorayn qoor uu xoreeyo tii ma jirto laba bilood ay soomo isku xiga wax idcaam oo soo arooray ma jirto nusuusa kumay soo aroorin ee iyada intaasaa lagu gaabsanaya haddaba ruuxu hadduu camdi wax ku dilo oon la qisaasin dee sida waqtigan jirte ruuxuu camdi intuu wax ku dilay aan la qisaasin kafaara isagana miyaa lagu yeelanaya qur-aanku dee waman yaqtul mu'minan khadaa buha dee ruuxa khada wax ku dila oo waxa weeye laakiin in kan camdi qolooyinka le isagaaba kalaysan waa qiyaas ay taa uga qiyaas qaateen taasoo kale ayuu noqonaya waxaa la mida qur-aanka oo kale in saydkan damaanku uu kaba imanayo ruuxii muxrimkaa majasu kaba imanayo markuu dilay dee waxaa mutacamidan waxa ku yimi waa ruuxii sayd dila isagoo u bareeraya dila camdi u dila ayaa jasahan imanaya haddaba haddii khada uu dilo isagoon arkahaynba iyo waxyaalahaas oo kale miyaa jaza jiraayoo kale qoloyin iyagu lafdiga iyagoo igama jiro laakiin intooda badani way sugayaan waana qiyaas saabkeed bay markaa noqonaysaa oo dee taas warowde ay xaaladaa ku sugan aanu kuba sugnayn bal markaa umuuruhu waxa weeyaan kafaaraadkiiba taas wamuqadaraadka waxyaalihii sharcigu la qadaro kuwaba wax la qadaray oo kale taqdiirkii zawjada nafaqadeed oo kale haddii dee sida shaaficiya ay qabaan laba mud oo ruuxii muusirka ama mud iyo wax lagu qadaro oo waxa muqadara lagama dhigo iyadana dee nas nafaqeeya un mooyaane wax taa ku yimi kuma jiro ee waa iyagoo waxyaalo kale uga qiyaas qaatay haddaba waa ku sugnaanaya wey وqاaل أbو hاشhiم wuxuu hi waa ninkaa muctaziliga xagga isaga inooguma dhigtee laa yahbutu biاlqiyaasi qiyaas kuma sugnaanayo ilaa tafsiilu maa warada nasu caleyh wixii iyada nas kuba yimi ee marka hore kuba sugnaaday kala bixintii iyo furuucdiisa iyo tafsiilkiisa mooyaane marka horeba wax lagu sugayo waxaa nasbo iman oo taa uu jumasha kaba cabiray taasi ma jirayso fa ama ibaatu jumlatin jumlo oo la sugo lam yarid biha nasu nasku aanu kuba iman oo qiyaas lagu sugaa falaa yajuusu bilqiyaasi qiyaaska kuma banaana wadalika kamiiraat اlakhi walaalka dhaxalkiisii weeye horta inuu walaalku wax dhaxlayo waa inaynu jumlada naskuba yimaado weeye markaasay imanaysaa awowgii ma la dhaxlaya mise lama dhaxlayo hadda walaalihii kala soqon masaladii musharako oo kalaamu mushtarika in ma wadaagsanayaan mise ma wadaagsanayaan umuuraha markaasaan wadagelaynaa oo aan qiyaas ay noogula sugnaanaysaa laakiin inta hore miiraadkiisa horta waa inuu nas noogula sugnoo wixii aan qiyaas kuma sugaynu leeyahay kamiraat ilakhi laa yajuusu ma banaana an yubtadaa in la bilaabo iijaabuhu iijaabkiisa miiraadka loo waajibinaya walaalka bilqiyaasi qiyaas walaakin idaa tabata haddii uu dee binasi nas inoogu sugnaado walaalka inuu wax dhaxlayo miiraatu miiraaskiisu nas inoogu sugnaado tabata binasi miiraatu jaaza waxa banaan ihbaatu irthihi ir dhaxalkiisa maca aljaddi awow marka uu la joogo uu wax dhaxlayo in lagu sugo bilqiyaasi qiyaas sa umuurihii ay dee qiyaas ahaan ay isu xujaysanayaan saxaabada oo kale وqال أصحاaب أbي xنيiفة أصxaabtiisu waxay idhaheen laa mdkla majاal waa mdkl bmacnaa majاal uma sugnaanin للqiyaasi fii iثbاati الxuduudi والkafaaraati والmuqadaraat waa umuurihii aynu soo maraynu amhilana soo sheegnay walow halkan markay laba doodayaan ee umuuro qaybtan kaba mida oo haddana iyagu ay qiyaasaan ugu sugeen ay soo naqliyaan oo nooc bal mala iyagoo dee ah tan ku wada socon ee camalkoodii uu kaba baydhay tan ah xuduudda iyo kafaaraadka iyo muqadaraadka umuurahaas laguma sugayo oo tay leeyihin waxa weeyaan macnahan keenay in qadarkan gaarka ah afartan bal ka soo qaado siddeetan ulood ama siddeetan jaldi inay noqoto qadafku boqol jaldi inay noqoto ziyaadadu anzinadu ay noqoto umuuraha xaddan maksuuska ama miqdaarkan maksuuska ama kafaaradani ay noqoto bal intaasoo bal maalan in la bixiyo saaca oo ka soo qaad intaa in la bixiyo waa umuuraha taqdiirkaas wuxuu leeyahay inay ictibaarkaa gaarkaa yeelata ama qadarkan mucayankaa wax caqligu haleelayu fahmaya maaha marka kol haddii aan caqligii markaa umuurahan oon lahayn waxa intan looga dhigay siddeetan waa kan kanna waxa boqol looga dhigay aan caqligu wax macnaha uu fahmi karayo aanu ahayn dee qiyaas kumaba banaana waxaana jirta xuduud iyo markaa kafaaraadba kolliba taqdiir bay kulansadeen waata iyagu leeyihin wadalika kanusubi fi zakawaati waa nisaabiyadii xagga zakada ee nisaabkan gaarka ee sekadu ay leedahay walmawaaqiiti fi salawaati wakhtiyadan salaadu ay leedahay wahuwa qowlu jubaa'iyi jubaa'i qowlkiisina weeye kaasi wey